milayda heestiyo murtidiyo ujeedada jawaabahan mayaada icno hogdu wuxuu yahay soomaali waa mid waa uliyo mayrax watana weeyo meel bay ka wada timi
bismillahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wacan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka taaqidada covid ramadan oo kale aad ka dhegaysataan rediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya marka laga reebo subaxnimada jimcaha waana barnaamij aan aynu alaaba diiradda ku saarno inta uu socdo bar xanuunka coronavirus waxyaabihi ugu dambeeyey xanuunka iyo sidoo kale sida looga horti karo islamarkaana bulshada looga wacyigelin karo waxaan maanta uga hadlaynaa doorka bulshada iyo sidoo kale sida ay wacyigelinta u qaateen iyadoo dowladda iyo dhakhaatiirta soomaaliyeedba ay een, wadaan wacyigelinta iyo sidoo kale talabixinta dadka la siinayo balse aysan muuqan wax kasoo- wax kasoo caddaanaya taasina ay ay sababi karto in xanuunku si fudud uu ku faafo haddaba mar kale haddaan ku celiyo een, waxaaynu maanta barnaamijka uga hadli doonaa doorka bulshada iyo sidoo kale wacyigelinta dowladda soomaaliya iyo sidoo kale talabixinta dhakhaatiirtu ay wadaan oo weli sii socda iyo sidoo kale bulshadu aysan qaadan een, wacyigelinta sidii loogu talagalay haddaba maxay tahay sababta keentay arrintaas iyo sidoo kale waxaase dhici kara haddii aysan bulshadu aysan si toosa u qaadan wacyigelinta dhakhaatiirta caafimaadka iyo sidoo kale wasaaradda caafimaadka oo wixii saaran in xanuunkaasi ay la tahay dr ku-xigeenka jaamacadda ummadda soomaaliyeed profesor aadan guuleed shabeel oo ku sugan magaalada muqdisho iyo sidoo kale dr xuseen abjir xasan oo ku takhasusay ee cudurrada kansarka muqdisho ayuu ku sugan yahay dhammaantoodna waa dad ee, dhinaca dhaqanka soomaalida ku xeeldheer islamarkaana wax badan ka ogu dalkana waa jooga soo ahaa barnaamijka ay naga qaybgalayaan marka hore martida ayaan soo dhowaynayaa Een, marka hore waxaan ku hormarayaa een, dr xuseen abshir xasan oo ah dhakhtar ku takhasusay arrimaha cudurka kansarka islamarkaana muqdisho ku sugan wax badan ka og een, xaaladda jirta iyo sidoo kale sida bulshadu ay uga taxadiri karto dictore soo dhow bal marka hore een, nooga hormar een, arrimaha wacyigelinta iyo sidoo kale talabixintaada
haa haa bismillaahi raxmaani raxiim Een, waa walaal ma ku jiraa aadan eh, profesorka ma ku jiraa waa kugula jiraa barnaamijka ee, ee, ku soco haddii aad een, qodobka dhegaysanaysay ee, waxaynu uga hadlaynaa bal een, doorka wacyigelinta bulshadu siday u qaateen iyo sidoo kale een, weli een, iyadoo wasaaradda caafimaadka iyo dhakhaatiirta caafimaadka ee dalka ku sugan ay wadaan een, wacyigelinta haddana weli waxba kama soo cadaanin oo bulshadu sidii hore ee oo ahayd ayay weli ku socotaa haddaba maxaa dhici kara marka haddii arrintan ay sii socoto ee, een, eh, xanuunkana ee uu uu dalka kusii faafayo een, soo dhow
haa maasha allah maasha allah marka hore profesorka waan salaamayaa Een, ani laftigaygu jaamacadda ummadda ayaan ka tirsanahay Een, qaybta waxa weeye caafimaadka kuliyadda caafimaadka barayaasha ayaan ka mid ahay marka profesorka waan salaamahayaa awalan Een, walaalo waxa weeye ak- eh, tusaale yar haddaan kuu soo qaato habeen dhaweyd waxaa dhacday een, maaski baan xirtay waxaan eh, isku dayay inaan wax yar kusoo eh, lugeeyo ilaa iyo sayidka isgoyska sayidka mhm marka waxaa dhacday xaafadii oo dhan baa iga daba qaadatay oo waxaan ku sigtay eh, in maaragtay aniga la- lay wax wax la ii geystaba oo hal mara layga daba qaatay coronavirus coronavirus coronavirus laleeyahay mhm marka een, islaan intay istaajisay waxay tidhi adiga eh, ilaahay maba aaminsanidba waxa Oh.
weeye ma waxaad aaminsan tahay maaskii aa xiran tahay inuu waxa weeye cudurkaa celinayo marka taas waxay muujinaysaa eh, bulshada een, wacyi maaragtay wacyiga heerka uu ka marayo wacyiga ku aadan cudurkan sidii maaragtay looga hortegi lahaa heerka maaragtay waxa weeye ay bulshadu ka joogto ayaa loo- looga tusaale qaadan karaa marka ilaa iyo hadda waxaan la yaabanahay dadka fariinta inaysan gaarin ayaa noo muuqata oo waxa weeye aysan kala fogaanayn aysan maaragtay waxa weye wixii la yidhi iska ilaali aysan iska ilaalinayn qofkii oo maaragtay calaamadihii cudurku ay ka muuqdaan ayaa familkii oo dhan baa ku hareereysay oo dhinacyada ka fadhiya wax maaragtay waxa weeye hawa yaraata iyadoo loo sheegayo oo laleeyahay war qofkaana calaamadihii cudurka oo dhan buu leeyahay ayay dadkii dhinacyada ka fadhiyaan oo waxay ku leeyihiin ma ma qofkeenan anagu aan cudur uga fogaanayna cudur uga cararayna marka waxa weeye runtii culays aada iyo aada u ballaaran ayaa wuxuu naga haystaa dhinaca wacyigelinta
waayahay aad baad umahadsanta aad baad umahadsan tahay waaya aad baad umahadsan tahay waxaan siinayaa professor aadan guuleed oo shabeel loo yaqaano islamarkaana ka tirsan jaamacadda ummadda soomaaliyed waana raktor ku-xigeenka jaamacadda ummadda muqdisho ayuu joogaa qadka teleefoonka ayuu si toosa ugu jira professore maxaa xalka muxuu yahay xalka ugu dambeeya ee bulshadu ay ku qaadan karaan wacyigelinta dhakhaatiirta caafimaadka iyo sidoo kale wasaaradda caafimaadka oo wada dadaalada
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bismillaahi raxmaan raxiim daktarka iyo qolada meediyaha iyo dhammaantiin inta hawada naga dhegaysaba waan salaamahayaa runtii waa xanuun aada u weyn oo akhbaar oo aada u liidata weeye mar haddii shacabkii waa qaadan la-yahay waanadii laleeyahay waa wa xanuun xanuun ina haysta weeye shacabka soomaaliyeed waa waan hubaa way dad wax garanaya weeye dad diinta islaamka yaqaano weeye dad way araga weeye laakiin waxaa weeye dad badan oo oo aan aan ilbax ahayn ayaa ku dhex jira haddana xalka jira horta oo kow oo aan meel laga mara uusan jirin waxaa weeye mar koowaad mar labaad marna saddexaad mar afraad waa in waanada dhakhaatiirta la qaato waa in waanada culimada la qaato waa in waanada wasaaradda la qaato waa in waanada dadka kale oo waxgaradka ah la qaato ummaddu haddii aynan maaragtay wax isu sheegin oo aysan waxa ay isu sheegayso cidda ehludukigaa aysan warkeeda maqlin ummadaasu dhibaatay la kulantaa way halaagsantaa marka anigu mar koowaad mar labaad mar saddexaad waxaan shacbiga soomaaliyeed ugu yeerayaa maqla waanada dhakhaatiirta maqla waanada culimada maqla waanada wasaaradda maqla waanada waxgaradka cudurkaanu waa cudur cudur jira waa cudur khatara oo dilaa ah waa cudur adduunkii oo dhan khalkhal ku sameeyey oo maanta adduunkii noloshiisii oo dhan ay khatar ku sugan tahay waxaan kaloo runtii halkan inaan maaragtay uga faa'iidaysto oo aan dadkana si fiican ay u dhegaystaan aan rabaa saaka waxaa idaacadda voiceka iyo laga sheegay horeyna waan u maqlay safiirkii soomaalida oo masar joogay oo jaamacadda carabta inoo joogay cudurkan inuu u dhintay waa saaxiibkay buu ahaa allaha u naxariisto naxariistiisana allaha ka waraabiyo waan soo wada shaqaynay isku arday baan soo noqonnay runtiina waxaa weeye nin aan aada isugu dhownahay buu ahaa waa cudurkaasuu u dhintay kuwait buu ku dhintay sida idaacaddu sheegtay ra-iisul wasaarihii dalka ninkii soo maray oo nuurcaddaa u dhintay odayaal badan iyo saaxiibo badan baa u dhintay arrintu maaragtay cayaar maaha kaftan maaha ra-iisul wasaarihii ingiriiska ayaa khatar galay oo maaragtay ka badbaaday dhaxal sugihii ingiriiska ayaa ka badbaaday oo weli inuu u jiran yahayna laga yaabaa ra-iisul wasaaraha canada xaaskiisiibuu ku dhaca cudur gaaladu leedahay maaha cudur maaragtay dadka wadamada qabow jooga jooga ma laha sida soomaalidu meelaha uga sheekaynayso waa cudur jira oo khatara oo dilaa ah oo taariikhda aan soo marin waxaanoo kale uusan soo marin maaragtay adduunka marka mar kale waxaan ku celinahayaa shacabka soomaaliyeed weydiisanayaa ku waaninahayaa waanada aynu qaadano waanada aynu qaadano waanada dhakhaatiirta aynu qaadano dhakhaatiirtu innagay inoo shaqaynayaan culimadu innagay inoo shaqaynayaanoo xaqa ina tusinayaan wasaaraddu innagay inoo shaqaynaysaa oo xaqa ina tusinaysaa aada iyo aad baad mahadsantihiin waayahay marka eh, waxaan rabaa inaan ku weydiiyo eh, markaynu eegno waayajoog ayaa usoo ahayd dalka intii en, en, dalka en, en, en, xiliyadii uu soo maray iyo sidoo kale cuduradii ka dhacay dadku en, markaasi waa ay u bislaayeen sida ay la tahay en, en, xanuunadii kalooreha ee ka, ka dilaacay dalka en, waayihi aynu soo dhaafnay xanuunkaanna waaba xanuun aan dadku haddii qofku uu soo dhawaado en, isla markiiba hore ka qaadi karo marka dhaqanka soomaalida ee ah in dadku ay eh, isu imaadaan oo goobaha eh, dadku isugu yimaadaan ay isugu imaadaan ama ay is salaamaan oo kale waxyaabaha looga digana ay ka mid tahay ama gaadiidka ay isla raacaan kadibna eh, en- en qofku si fudud ugu gudbo arrintaasi maxay kula tahay waa lagu bedeli karaa ama sida ugu fudud maxay kula tahay lagu bedeli karo
horta waxa lagu bedeli karo waa dadka oo wax maqla oo waanada dhegaysta Eh, runtiina eh, ma sahlana dadku haddii eh, eh, badowtinimo badan haddii ay suuqa ku jirto eh, deg deg ma aha anigu waxaan usoo joogay oo goobjoog ka ahaa toddobaatan iyo kowdii cudurka kalooraha la yidhaaha ama daacuunka ayaa ka dhacay dalka magaalada muqdisho ayuu ugu darnaa Eh, aniga familigayga iyo- iyo qaar kamiduhu ku dhacay waxa weeye system hadee oo nidaamsanna wuu jiray oo markii qofka lagu arko xanuunka markiiba ambalaas baa imaanaysay qalabkii caafimaadka oo eh, lagaga hortagayay waxaas inuusan qofka lagu sii gudbin dhakhaatiirta naftigeeda protection haysatay Eh, me- markiiba meel baa loo diyaariyey lagu karantiiro meeshaasaa dadka la geynayay dadkana waa lagu xanaanaynayay maxaan ku idhahaa eh, eh, ma maqli jirin eh, dadku way dhegaysan waayeen iyo way diideen iyo dadkii dadkii oo daacuunku ku dhacay bay iskala joogaan oo guriga ku haystaan iyo ma aan maqlaynin runtii ma aan maqlaynin aniga faamilkayga caruuruu nagaga dhacay markiiba waxa weeye ambalaas baan u yeernay xoogaa dibka jira wuxuu ahaa qofka la jooga waa la karantiinahayay qofka jirana waa la waa la qaadahayay oo meesha caafimaadka la geynaya waay waay waay marka marka culays yar baa halkaas ka jiray welina hadda wuu ka jiraayo dadku karantiinka naftigiisa ma ka cabanayaan waay sideeda kale waxaan rabaa inaan maaragtay eh, wasaaradda caafimaadka iyo isbitaalka meelaha dadka lagu karantiilo eh, cabashada dadku way jirtaa oo dadku waxay leeyihiin meeshii xanaano fiican kama jirto ma ahan soomaaliya oo keliya americay ka jirtaa ingiriiskay ka jirtaa yurub oo dhan bay ka jirtaa meesha dadka lagu karantiilo oo lagu xanaaneeyo naftigeeda ayaa laga cabanahayaa Mm.
runtii inaanu meelahaas eh, eh, ka mid noqdo dad dad tegey oo situationka meeshaas dadka uga warramay riskiga ay leedahay waad garanaysaa qof meeshaas tegey xanuunka asagaa kasoo qaadan kara laakiin haddana bulshada si maaragtay loogu shaqeeyo waa in maaragtay exactly meeshaas waxa ka jira la ogaado Waa aad maadsantihiin.
waaya aad baad umahadsan aad baad umahadsantahay profesore eh, waxaan dib ugu laabanaya doctor xuseen abshir oo qadka telefoonka ku jira Eh, doctor haddaad in maqasho en- en bulshada soomaaliyeed intaa ugu badan eh, waxay isticmaalaan baraha bulshada oo wacyigelintii lagu lagu baahiyo dhakhtar walba iyo sidoo kale wasaaradda caafimaadku ay geeyaan weli weli maxay kula tahay way khaldan yihiin ma dadka ayaan en- en ku dadaalin arrimaha wacyigelinta iyo sidoo kale en qaadashadeeda iyo si- mise en waxbaa ka qaldanoo weli dadku ma aysan aaminsana in xanuunkan uu yahay mid halis ah oo qofka en si degdega ku dili kara
Een, walaal een, waxaa jira waxyaalo badan oo weli aan noo dhammaystirnayn horta dadka waxa weeye in dadkeen waxay u badan yihiin dad illiterate ah oo aan wax akrin ayay u badan yihiin oo informationka sidii la rabay aan u helayn ama u process garaynayn marka waxa ugu badanba dadku ay maqlayaan waa cilmi dhagood weeyaan Eh, marka la yidhaahdo social mediaha lagala hadlo inta social mediau uu gaari karo waa in xadidan weeyaan marka eh, waxaan odhan lahaa anigu waxaa dhiman wax badan waxaa la samayn karaa volunteerism inta la organize gareeyo Eh, in maaragta xaafadaha la tago oo dadka waxa weye face to face loola hadlo waxaa loo baahan yahay gawaari in lagu xiro microfoonna lagu xiro oo waxa weye xaafadaha lala dhex wareego oo dadka maaragtay wacyigelinta guryahooda lagu geeyo Een, haddii la yidhaahdo idaacadaha iyo ha lagu koobo social mediaha intay gaari karaan waa xadidan tahay marka haddii akhris la yidhaahdana inta wax akhrisaaba wayba nagu yar tahayba marka waxaan isleeyahay waxaa maaragtay loo baahan yahay wacyigelin hadda inta socota aada iyo aada iyo aada uga ballaaran cudurkan sida brofesorka u sheegay waa cudur halis ah waddamadii adduunka ugu awooda badnaa uu khalkhal ku riday waay marka oo uu maaragtay dhaqaalahoodii u dumiyey waay marka oo doctore maaragtay nafsadoodii khatar geliyey
doctore Ha, marka ha.
arrintaad sheegtay ee ah in gawaarida lagu xiro een wacyigelinta lana geeyo ama la marsiiyo een goobaha een dadku ay degan yihiin sida xaafadaha oo kale si dadka loo maqashiiyo arrintaasi yaa looga baahan yahay ee ay kula tahay
walaahi anigu waxaan qabaa ayaan maaragtay wasaaradda caafimaadka arrinta lagu hadlaynayo annagu shacab ahaan haddaan nahay aan u istaagno annagu hadeertaan waxaan soo wadnaa oo aan laba beri kabacdi meelahaas aan rabnaa hadda inaan iclaamino oo dadka maaragtay u bandhigno Eh, network waxa lagu yeedho somali action network Mm.
oo maaragtay een, wacyigelintaas aan rabno inaan u adeegsano oo dad aad iyo aad waxgarad oo ah een, oo soomaaliyeed oo miisaan ku dhex dhexle bulshada soomaaliyeed Mhm.
ay wadaan oo ka kooban dhakhaatiir ka kooban aqoon-yahan ka kooban eh, ganacsato ka kooban een, culummo oo diin iyo maaragtay dad kale oo waxgaradaba ka kooban Mhm.
marka waxaan soo wadnaa cambaign aada iyo aada u culus inaan qaadno oo hal mar magaaladu isla dhaqaaqdo oo gobolladu isla dhaqaaqaan maaragtay kacdoon bulsho oo waxa weeye cudurkan ka dhan ah in maaragtay waxa weeye la qaado waay marka idinka bahda saxaafaddana waxaan ka filanaynaa inaad cambaynka nagala qayb qaadan doontaan oo aan u wada istaagno waa mas-uuliyad annagoo dhanna wada saaran weeyaan Mhm.
mas-uuliyad waxa weye dhakhaatiirta u gaar ah maahan mas-uuliyad wasaaradda caafimaadka u gaara maahan waxa weeye maanta waxa weeye waa jiritaankii ummadda soomaaliyeed ayaa khatar ku jira marka waxa weeye marka jiritaankii uu khatar galo hadda qofna inuu ka haro maahan waa in maaragtay dhammaanba badbaadada ummadda loo wada istaago ayaa loo baahan yahay marka Waaya.
insha allah waxaan rajaynaynaa inaad si fiican noola shaqayn doontaan bahda saxaafadda bartisoorkana sidoo kale hadeertaanba waan sii ogeysiinayaa inuu maaragtay isaga laftigiisu nagala qayb qaato howlahan
waay waay aad baad u mahadsan tahay ee doctoorka profesorka ayaan u laabanayaa een profesore ee, ka aqoon-yahan ahaan marka loo eego een arrintaadi waxaan dabagelayaa ee ku aadaneed dadku ee, goobaha karantiilka oo ay ka cabanayaan een ha- inta badanna een dadka qaar ayaa waxaa la sheegayaaba in ay cudurrada ay qarsanayaan ama si aysan een, een, een, karantiilkaasi waxyaabaha cabsida ah ee keeni kara in ee, meelaha qaar waxyaabaha ay ka cabanayaan aysan u gelin arrintaas een, iyada maxaa loo sababeyn karaa ay is leedahay mar haddii qofka laga yaabo in xanuunka uu ku dhaco een, bulshadiina intuu qarsado oo uu la dhex galo kadibna uu ku faafin karo
laba arrin baa ugu waaweyn baan aniga ii muuqda midda koowaad waxaa weeye dadka oo runtii sida aynu hadalkaba ku bilownay garashadooda problemka jira inta ay fahamsan yihiin ay hooseyso khatarta ay ku jiraan shacabka oo aan aada u arkaynin Eh, magaalada anigu waan maraa eh, guriga ka- kuma xirni baabuurtii basaska ahaa sidii baa loo raacayaa ganacsiga meelaha ganacsiga marka eh, eh, aada dhex maraysid dadkii sidii buu ugu shamuucsan yahay ganacsatadu roolkooda ma qaadanayaan Eh, meel aan maalin dhaweyd maray waxaa lagu yidhi dadkii ga- ganacsatada ahaa iyo familiskoodii yuu ku dhacay xanuunkii marka Mm.
waxaa weeye eh, waa waa waa waa bulshada ayaan maaragtay mar labaad iyo mar saddexaad ku noqonaynaa oonu Mm.
leenahay waa inay fahmaan khatarta jirta mideeda labaad waxaan aada ugu raacsanahay dhakhtarka khayr allaha siiyo runtii uu aada u asiibay Eh, roolkii publicu waa maqan yahay ama wuu yaryaha ma maqnee wuu yaryaha Eh, roolka publicu inuu kor u kaco shacabka kaalinta uu qaadanayo inay shacabku iswargeliyaan ay ayagu kacaan baabuurta basaska ah oo la raacahayo dusha lagaga qoro warqada lagu dhejiyo oo la yidhaaha baabuurkan hadday labaatan qof raaci jirtay eh, eh, sideed sideed qof ka badan looma ogola waa dhaqaalaheenni hoos buu u dhacayaa laakiin baabuurka intii la joojin lahaa oo dhib dhici lahaa dadkuna waxay raacaan ay waayi lahaayeen oo qofkii jiran iyo qofkii shaqale iyo wixii ay ay waxayn lahaayeen dadka in la yareeyo waxaa kale oo maaragtay runtii aad inay qayb u qaataan qaybtooduna ay jirto laakiin aysan sidii la rabay aniga ila ahayn mediaha waxaa jira raadiyayaal badan waxaa jira t v-yo waxaa jira joornaalo waxaa jira websito waxaasoo dhanu inay qaybtooda qaataan oo shacabka tusaan khatarta jirta dadka oo ganacsatada ahu waa inay iyaguna roolkooda qaataan kaalintooda qaataan oo meelaha ay wax ku gadanayaan dukaanka qofku markuu soo galo wadamada yurub laba qof dukaanka iskama soo dabageli karto banaanka istaag baa laleeyahay inta qofka kale soo baxahayo haddii uu dukaamada waaweyn oo subermarketyada ay yahay toban qof oo midba dhinac ka gela ayaa markii loo ogolya wadamadii waaweynaabaa saa samaynaya inagoon daawo haysanin inagoon dhakhaatiir inagu filan haysanin inagoon maaragtay meel oo karantiilka lagu sameeyo oo inagu filan haysanin oo khatarteennu ay ka badan tahay waa inaynu aada uga dhaga nugaal nuglaanaa dadkaas aanu aada uga dhaga nuglaanaa oo aynu aqbalnaa ganacsataduna waa inay maaragtay dadka yidhaahaan saaxiib inta qofkaana wax iga gadanahayo anigana cudurku yuuna isoo gaarin adigana yuu ku gaarin qofka kaleoo wax gadanahayana yuuna gaarina sug inta qofkaana wax gadanahayo ka tagahaya meesha waay qofka marka kalena waa inuu dhaqsado oo durbadiiba inta waxa gato uu ka tago marka haddaynaan bulsho ahaan kulligeen u istaagin dadkeenna ma haysto daryeel ku filan haddeer isbitaallada waxa looga cabanaya meesha dadka lagu xanaaneeyo dad jiran oo aada u dhibaataysan baa la geynayaa geedaha dadka neefta ee ka siiyo oxygiinka laga sii meesha laga siiyo way yar tahay way xadidan tahay waa kulligeen waynu waynu garan karnaa isbitaalladeennana awal wax weynu ma oolin hadda waxa yimidna way kooban yihiin labaatan qof soddon qof haddii hal mar la keeno shan baa heli karta shantii ugu soo horreysay markii lagu xiro shan iyo tobankii kaleeto waxa weeye inta laga helahayo meel banaano ama qof ka dhimanahayo ama qof ka biskoonayo way sugayaan dhibaataduna halkaas weeye maadaama ciriirigaas aynu qabno ciriiriga waxaa ka wanaagsan iyo tegidda meeshaasba ka hortaga xanuunka waay aad baad u mahadsan tahay rofesor waan kugu soo laabanayaa eh, waxaan en, u laabanayaa doctor en, xuseen abshir Eh, doctore en, waa maxay marka xalka ugu dambeeya ee la qaadin karo markii haddii mar haddii en, dhakhaatiirtan ay wadaan en, wacyigelintii wasaaradda caafimaadka ay wado bulshada qaar aysan qaadanin qaarkoodna aysan aaminsanayn in xanuunku meesha uu ka jiro waa maxay en, baaqaaga ugu dambeeya ee bulshada u diraysid en, si ay u qaataan ka dhaktar ahaan maadaama aad ka mid tahay dadka ugu badan ee en, en, la qaato tilmaamooyinkooda
ah walaal waad mahadsan tahay jazaaka allahu khayran fursaddaa noo siisay inaan codkeenna gaarsiisano bulshooyinka inta haddana maqli kartaa walaal number one horta hore in professorku suu u sheegay mar walba guidelines ama waxa weeye talooyin ayay wasaaradda caafimaadku soo daysaa dhakhaatiirtu ay soo daayaan dadka maaragtay waxgaradka ay sheegaan horta dadweynaha waxaan uga fadhinaa inay waanada iyo waxa loo soo jeedinayo inay qaataan oo ay ku dhaqmaan annagana waxaana la kaga fadhiyaa in aan maaragtay haddeertaan waxaa laga dhawaajiyey qalabka oxygiinka waxawaa dadka lagu siiyaa inuu xadidan yahay in maaragtay cabacitigaas uu aada uga yar yahay baahida jirta marka in aan waxa weeye u istaagno sidii maaragtay aan uga qayb qaadan lahayn baahidaas sidaan u dabooli lahayn oo loo dalbi lahaa oo maaragtay loo samayn lahaa xirfad yaqaano loo diyaarin lahaa qalabkii waxaa laga yaabaa inay dawlada noogu deeqaan qalab laakiin aan loo haynin dadkii aqoonta u lahaa oo qalabkan ku shaqayn lahaa ama waxa weeye maaragta dayactiri lahaa marka qalabka haddaadan aqoon sida loo isticmaalo haddii boqolaal qalab lagu siiyo wax macnaa uu sameynayo ma laha marka in xirfadley la diyaariyo tababaro waxa weye la diyaariyo taas waxa weeye qalabkii lasoo dhamaystiro wixii ka maqan oo maaragtay aan lagu halaynin wasaaradda caafimaad keliya shacabweynuhu ay ka qayb qaataan
Waay, marka aad- taas waxa weeye waa hal mid oo baaq aan diri lahaa dadkana waxaan ugu baaqi lahaa shacabweynaha soomaaliyeed intiina maqlaysa inay waanada qaataan waanada loo soo jeedinayo oo iyo maaragtay eh, sharciyada loo dejiyey oo cudurkan looga hortegayo inay waxa weye u dhaganugloodaan waa badbaadadoodii waa badbaadadii ummadooda waa badbaadadii ehelkooda iyo naftooda marka Waaya.
inaysa waxaan dhayalsan waxaad umalaysa dadka weli inay u haystaanba waxaan wax ciyaar ciyaara inay yihiinba waaya cudurkan waaya inuusan ahaynba serious waaya aad baad u mahadsan tahay waktigoo naga sii dhacay awgii ee, waan qaadanay waana dareensannahay een, in wacyigelintu ay socoto Een, waxaan aadayaa een, brofesor aadan guuleed ee, shabeel Een, brofesore een, ka aqoonyan ahaan een, een, dhinaca een, wacyigelinta iyo sidoo kale baaqa aad u diraysa bulshada ugu dambeeya een, wax ka yar saddex daqiiqo ayaan haysanaa
Eh, aada iyo aad baad umahadsan tahay baaqa aan marka ugu dambeysa dirahaya runtii waxaa weeye bulshadu inay aqbasho oo aan ku bilaabay waanada inay aqbalaan waxaan kale oo baaqa aan dirahayaa uu yahay shacabka soomaaliya dhammaantiis Mm.
weliba ganacsatada jaamacadaha brivatka iskuullada brivatka iyo kuwa publica dadka ka shaqeeya iyo iyo madaxdooda iyo maxaan ku idhahaa eh, eh, qaybaha kala digadisan oo bulshada raadiyayaasha tvyada in barnaamijkan laga wada qayb qaato annaga jaamacadu madahaan tiim ardadii iyo ma- dhakhaatiirtii isku mid eh, isugu jiraana wuu shaqaynahayaa oo waxaa weeye waa hawsha way ku jiraan wacyigelinna baabuur aan mikrofoono iyo warqado ku dhejinayna waanu wadnaa shalay magaalada waxaan ku arkayay eh, baabuur militari ah oo oo oo arrinta ka qayb qaadanaysa Mm.
oo xoogga dalka isbitaalka xoogga dalka iyo qeybta caafimaadka xoogga dalka adiga saasa guud ahaan in laga wada qayb qaato si loo badbaadiyo shacabkeenna aan facility ku filan aan eh, eh, wixii loo baanaayo ku filan aan haysanin Waaya.
inta aan dhibaatadu dhicin si aynu uga hortagno in maaragtay xoog looga wada qayb qaato dadkuna ay maqlaan oo kala fogaadaan oo gacmaha iska dhaqaan oo maxaan ku idhahaa eh, eh, eh, meelaha ay qabsanayaan oo baabuurta ciriiriga ay iska daayaan eh, m- eh, eh, shacabka eh, ganacsatada iyo idaacadaha iyo wuxuuna ay qaybtooda qaataan oo kulli qof walba la tusiyo dadku ma dhegalaa laakiin aqoon yari way haysaa laakiin waxaa weeye indhiga dhegaba way leeyihiin qofkii dhintay bay arkayaan way maqlayaan ehelkooda saaxiibkood oo dhintay bay maqlayaan waxaa weeye waa waa way qaadan doonaan aakhirka waanada waa maadantiin aad baad u mahadsan tahay kaasina wuxuu ahaa brofesor aadan guuleed een, shabeel oo igala qaybgalaya barnaamijka barnaamijkii faaqidaada covid 19 oad ka dhegeysaneyseen radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya intaasi uu ku dhan yahay waxaa igala qayb galay doctor ku-xigeenka jaamacadda ummadda soomaaliyeed brofesor aadan guuleed shabeel iyo sidoo kale doctor xuseen abjir xasan oo asna ku takhasusay een, cudurrada sida kans cudurrada kansarka aan idhaahday oo isna ka mid ah jaamacadda ummadda soomaaliyeed dhammaantiin aad baad u mahadsantihiin ee wakhtiga aad noo soo hurteen iyo sida barnaamijka aad noogala qayb qaadateen
bidigay bidixi ma ka maarantaa intaa mar kale dib u kulmi doono barnaamijka laceynana sidaas iyo nabadgelyo
maskax iyo aqoon ma ka maarantaa midigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskax iyo aqoon ma ka maarantaa